maa qaamuu mayna istaagin ayra zaydin ama ayru zaydin maa naafiya qaamuu ficil iyo faacil wey qaama ficil maadi mabniyin cala dami liitisaalih biwaawi اljamacati laa maxal lahu min alcraabi waliwaawu damiir mutasil mabniyin cala sukuuni fii fii maxali nasbin soo ma fii maxali rafcin faacil faacil maal nasb ma noqdee ayra laba wej baa kugu bannaan inaad ka dhigto waa isnaam mutasila mutasilkana itibaaca raajixa soo maaha waxaa raajix inaad godo ayru badelin min alwaawi wabadlulmarfuuci marfuucun wacalaamatu rafci damat aahiraة fi akhiri ayru mudaaf zaydun mudaafin ilayh ayru inaad dhacdo waxaa kuu bannaan maadaama kaa butaab manfiya uu yahay inaad tiraado ayra mansuubun cala اlistinaai wacalaamatu nas siwana waa sidoo kaleeto wayucrabaani waxaa la icraabayaa bixasabi اlcawaamiri cawaamishu waxay keenaysaa la icraabayaa fii naxwi maa qaama ayru zaydin wa siwaa zaydin maa naafiya qaama ficil maadi ayru faacil ayru mudaaf zaydin mudaaf ilayh wa siwaa maa qaama siwaa zaydin maa naafiya qaama ficil maadi siwaa faacil ismu istinaa'in haddaad rabto inaad mulaaxadayso ama aad dareensiiso inaadan ka war la'ayn oo maskaxdaada iyo amaankaaga aanay ka maqanayn meeshii ilaa ismiga ka dambeeyey inay galeen mufaraqna ay tahay waxaa dhihi ismi ayra ama ayru maa qaamuu maa qaama ayru zaydin maa naafiya qaama ficil maadi ayru ismu istinaa faacil marfuuc calaamatu rafci si aad u daraysiisa qofka mustamica ah arrintaa inaad waxla socoto waad ku baraarugsan tahay ninku markuu yidhahdana wuxuu ku dareensiinayaa ayru faacil baan icraabay laakiin ha u qaadanin inay min adawaat alistinaa tahay inaanan xasuusnayn oonan ka warqabin hay qaadani wey wmaa ra'aytu maarag waa ficil iyo faacil hayra zaydin tan hayru waanigii qoray ma noqon karta hayru waa mafcuul wa siwaa zaydin wamaa marartu bihayri zaydin wa siwaa zaydin haddaba maxaynu nihi hayra xarakadu way ka daahiraysaa soo maha siwaana waidaa muddat haddii la jiido oo la dheereeyo siwaa la dheereeyo sawaaun ay noqoto kaana icraabuhaa daahiran xaraka daahiru noqonaya faidaa qusirat haddii la soo gaabiyo oon la dheeraynin oon la jiidinna kaana icraabuhaa wuxuu noqonayaa muqadaran cala alalifi oo maqsuur bay noqonaysaa intaana waa waadix aan rajaynaya wاlmustahnaa bilaysa walaa yakuunu labadaa ficilka itifaaqanka ah ka lagu soo reebo layse waa laysadaa taqiinay laakiin waxaa u dheer waa ficlu istinaa bay noqotay maanta istinaa loo isticmaalay waxaa kale yakuunu waa kaana yakuunidii aad taqiinay weeye laadan way ku lamaantahoo kama harto markay ficlu istinaa noqoto waxaynu nidhi camalkoodii bay camal falayaan tarfacu lisma wa tansibu alkhabara weeye ismigaadiina waa damiir maxduufun wujuuban damiir maxduuf wujuuba wey baa loo xadfay haddii ismigii la xadfay ismigan ka dambeeya mustanihii waa khabarkoodii khabarka kaaniya khawaadkeeda muxu ahan jiray marfuuc soo mahayn so marfuuc ma ahan jiri ma ogtaan ayb kaana zaydun qaa'iman haddii zayd ba laxdfay kaana qaa'iman ismi haddaad qadarta qaa'iman maxaad icraabi saad sidii ayrihi siwaa oo kaleeto u dareensiiso in arrintan inay adawaatlistitnaa yihiin aadan ka war la'aynna waxaa tilmaamay inay ficlu istinaa yihiin baa carabka ku dhufan marka waa la socdaaye icraabtoodaa sidanay uga weeyey adaatlistitnaa inay ka mid yihiin ma halmaansani wlmustanaa bilaysa walaa yakuunu meelaha maraha wadaadu isku dilaa weeyo ninka markuu carabka ku dhufto waxaa leeya naga daaya haynagu sii saa darteed misna kasbu carabka ugu dhufan sidan loogu soo degdegin idii iska jiri waayo marka xadado la tuurayo hariraha loo tuurayo bay qayb ka tahay ogaada wlmustanaa bilaysa walaa yakuunu ismiga lagu soo reebay ka dambeeyaay mansuubun wuu kordhigan yahay laa hayru waxaan kordhigahaynin ma laha naxw qaama alqawmu baa istaagay laysa zaydan wlaa yakunu zaydan qaama ficil maadi alqawmu faacil laysa ficlu istinaa min akhawaati kaana tarfacu lisma watansibu اlkhabra wasmuhaa damiiru maxduufu wujuuban zaydan khabaruhaa ولا يكون وحذا إليه قام القوم واستغل فعل فاعل لا يكون زيدا لا يكون من كان فعل استثناء من كان ناقصة ترفع الاسم وتنصب الخبر اسمها ضمير محذوف وجوبا زيدا خبرها وحذا هدبا ليس إلا لا يكون واد هيسا غير إيا سوانا واد هيسا إلا أنا واد هيسا محكو سواري خلا عداي حاشاتي حتى سوارتي والمستثنى بخلا وعدا وحا- وحاشا يجوز وحابا من جره وحرف جر عليه خديرته قام القوم خلا زيد بناته ونصبه إلا قردها بها حروف الاستثناء لو كر- فعاش فعال استثناء لو قردها بنانه قام القوم خلا زيدا إن هذا نحو قام وحا استغي القوم ذاتك خلا زيدا markaad iraada soo xadleedahay sidii layse iyo laa yakuun oo kaleeta si ku dhowaad mari waxaad leedahay qaama ficil maadi alqawmu faacil marfuuc khalaa ficil istithnaa zaydan mafcuul mansuubun bificli اlistithnaa baad dhihi oo khalaa ficil hadday noqotay faacilkeedaa way oo wujuubu lxadfi bay dheh weligin isagoo la taqdiirinayo oo la sheegayo naadir wey inaad aragto afcaal weligood bificilkooda in la xadfo waajib yahay waxaa wey afcaal istinaa wey ficilkeeda waa faacilkeeda waa maxduufan wujuuban laakiin haddaad tidhahda khalaa zaydin khalaa xarfu jarin zaydin majruurun bikhalaa wacalaamatu jarihi kasratun daahiratan fi akhirihi baa dhihi labadaasaa kuu furan oo akhyaar leh mid baadan khiyaar lahayn marka hadduu qof kale ku hadlay siduu ugu hadlay inaad u ciraato ficil iyo xaraf wuxuu ka dhigay maahane adiga war kale kuuma furna adu markaad ku hadlayso khalaa zaydin khalaa zaydan midkaa doonta dheh laakiin anugu haddaan khalaa zaydan dhaho taydaan baad icraabeedu weji u raagin haddaan khalaa zaydan dhahana taydaan baad weji u yeeri waayo midkaan iraacdabaa ma- ma qaldamin laaxid maaha aday kuu taallaa inaad kala garanayso la socoto biljari in la hoos dhigo wacadaa zaydan wacadaa zaydin waxaashaa zaydan waxaashaa zaydin wain jararta haddaad haddaad kor dhigto fahiya xuruufu jari weeye wain nasabta haddaad kor dhigto fahiya afcaalun afcaal weeye waxaanay kor dhigeenna waa mafcuulun bihi ficilkuna waa ficlu istinaa faacilkana waa maxduufun wujuuban ama maxduufka intaad ka dayso faacil lama xadfee magaca u yar qurxiyo mustatirun wujuuban iska dheh labada midkaa tirahda maxduufun wujuuban iyo mustatirun wujuuban isku mid wey wax macnaa lama aha ilaa an nasiiba wey ninka siiba weyhi la yidhahdee baabkan looga dambeeyo ibnu hishaam baa kitaabkiisa qatru nada uu mas'ale la isku qabtay buu keenay siiba weyhna dhinac buu maray raga wax fashiyo kudhow ku jiraanna dhinac bay mareen masaladii buu rabaa inuu kala rajaxa marka beyd shiciruu keenay wuri isaga tegi beyd shicira buu qowlkow qowlku rajaxayo uu ku tilmaamayuu keenay wuri isaga tegey wuxuu yidhaha qaalat xadaami fasadiquuha faina alqawla maa qaalat xadaami nin gabay uu tiriyey wuu soo holqabsaday nin gabay ninba wuxuu yidhi gabadha xadaami la yidhahdo wuu jeclaa idaa qaalat xadaami gabadha xadaami la yidhahdo hadday hadal tidhaahdo fasadiquuha waxay tidhaahdo u rumeeya waayo wax kastoo la isku qabtaay faina alqawla hadalka kama dibi kama dhibaanka kama dambayste maa qaala xalaan hadalka xalaami wey wuxuu rabaa marka inuu yidhahdo haddii masale la isku qabtay luqa ah tii siba weehili wey tukala kama fura marka siba wey wuxuu yidhi laa anna siba weehi ninka la yidhaahdo lam yasmac maanu maqal fi lmustathnaa bixaashaa xaashaa markii wax lagu soo reebo ila aljara in wax lagu hoos dhiga maahane isagu wuxuu leeyahay weligay carab intaan dhex socday xaashaa oo xaashaa zaydin maahane weligay anigu xaashaa zaydan ma maqal isagu hadduu sa rag baa waxay yidhaahdeen xaasheekh sheekhu hadduusan maqal ragaamada luqada ka mida annagaa carab ka maqalay keligii baadiyaha uma bixin keligiina geel jirta lama soo joogin muddo badan keligiina qabaa'ilka kuma wareegin gaba iyo sheegabayga iyo sheekada carbeedna sideeda kuma koobna oo idaa qaalad xaalaami wax loo yidhaahda maanta meesha ma yaallaan markaas haddana qaacida aad taqaanaan qaacida cilmiyay keeneen oo waxay dhaheen qolo culimo a'immatu luqa waxay dhaheen annagaa maqalay nin oday oo amadii raggii looga dambeeyey ana ma maqal buu yidhi man calima xujatun calaa man lam yaclam sooma ninka arrinta soo ogaadaaye isaga warkiisaa la qaaday nina soo ogaad ma ogi aniga ma arag maanag war maabay dheheen marna waxay ku leeyihiin almusbitu muqadamun cala annaafi ti qawaacid fiqaad ku baatay sooma ninkan waxan wuu jiraalo waan aragnay leh baa ka horreeya maanan aragnay yidhi marna waxay leeyihiin قواعد القواعد المعرفيه مرة كان لنا عن كذا الله دروس مصطلح في كتب العقيده كذا الله وحامل نفي العلم ليس علما وحاني موهي هذا تراض حدادا اوغي وحن انه جيرو ما هم معناه ان انا اوغتهي انه جيرين انا اريد ان جيرين بان اوغاي يلي جيرت موغي سو كلا ما ونيكي هبل ها بيجي موغي معناه انه وحي اوغتهي انه سليمان maya inuusan iman inuus inuu yimid ma ogid marka waxaa nafyu lcilmi laysa cilman waxaani ma garanayo cilmi ma xaqiiqadoodu jahli wey aniga ma maqal hadduu yidhi xaqiiqadiisu inuusan ogeyn buu sheegay rag baa yidhaanaya oo soo maqalay waman calima xujatun calaa man lam yaclam iska dha marka haddaba caddaa iyo khalaa iyo xaashaa baabka gabagabadiisa maalifku wuxuu yidhi watatasilu maa xarafka maa la yidhahdaa la xiriirsataa بعداء وخلاء حاشا ما قشو فيتعين النصب إن وحلو كردغو والفعل نقطال لازم نقل حرف نماذي ويكبحي ولا تتصل ما لم حرسة بحاشا وقل يا عداء يا خلاء يا حاشا سمينا بهن فعلنا والغدغي كرا والغو النصب كرا حرفنا والغدغي كرا والغو جري كرا سمينا بهن وقل يا عداء يا خلاء mararka qaarkood horay maabaa ka gasha maadaasi waa xaraf waxaa ficilkii noqonayaa waxaa qasab noqonaysa in iyagii ficil laga dhigo oo khala maa khalaa zaydan maahane maa khalaa zaydin lama dhihi karo haddii la yidhi war maxaad sidaa u tidaahdeen maadan waa ismi oo waa masdariye waxay leeyihiin khalaa haddaad xaraf ka dhigto maad maad maadan waa masdariye dheh yani ismi aana dhihin waa xaraf khalaana waa xaraf waa noqon xaraf jardaa ka dhigto xaraf xaraf galay soo maha xaraf xaraf galay wax macno uu keeni lama arka yidhahdeen xaraf ficil la xiriiray ka dhig maa khalaa zaydin maa masdariya khalaa xarf jarin waxay yidhahdeen carabtu luqadeeda ma aha xaraf xaraf in la geliyo inuu midkood zaa'id yahay maahane ma aha caadi luqada fasiixa ka mid maaha saan luqada fasiixa ugu soo dabaallo waa maa khalaa iyo maa caddaa markay noqoto ficilun bay noqon kartaa xaraf ma noqon karto تقول وحنا قام القوم ما استاغي ما خلا زيدا وقال لبيد وحيه كلمه من ربيعة تاعا waxay yidhahdeen ninkaa boqol iyo konton sano ku dhowaaday ama gaaray akhirkiisina islaamku uu soo gaara uu islaamay bay yidhaahdaan alaa kullu shayin maa khala allaha baatilun wa kullu naciimin laa maxaalata zaa'ilu wuxuu yidhi alaa ma kullu shayin wax kasta maa khala allaha alla wixii ka soo haray baailun wey wax kasta oo aan allah ahayn cibaadaadku ka hadlayay gabaygiisaas aan ilaahay inuu la caabudayo o dhan baail wey waxba kama jiraan hadalkaa markuu leeya muslim muuna ahayn wa kullu naciimin nicmo kastana laa maxaalata shakila'aan zaa'ilun mid baaba'ay soo tirtirmaysa wey qaybtan hore waa qaybta nabigu tilmaamay sal slam uu yidhi asdaqu kalimatin qaalahaa shaacirun ereyga ugu runsanee nin shaaciri iyo gabayaa uu ku hadlay qwl lbidin alaa kulu shayin ma khala laha bailun intaas ku daana waalaam kuma daray nabigu wakulu naciimin laa maxaalata zaa'ilunoo hadalkaa sida uu u yiri maaha naciim alaakhira ma zuulaan ninka ilaahay siiye ugu deeqo ilahay nicmada aakhira ninka ugu deeqo jannada miyay baabaadaa ilaahuma ila calaa qowli jahjaha min safwaan wa asxaabih qoladii yiri jannada iyo naartuba intay baaba'aan bay xarakaadka dadku dhammaan kadibna qoriyiyo dhagxan iyo geere sidee baa labada noqonoo fal iyo il nuuxsan ma leh saasaa la noqon doonaa masaladii falsafadan kaga hadalay maa masdariya weeye khalaa ficlu istinaa faacilkiisa waa maxduuf iska dhama damiir mustatir iska dhig hadalto allaha mansuubun bificli istinaa وعلامة المفعول به لا منصوب على التعظيم له وعلامة الاسم فقط باطل كل خبر كذوي كل شيء ما خلا الله باطل كل ما مبتدا باطل وخبر معنيكم بقى مس كتاب بقى شرح دير على انت كده بيه واما خبره كان سيدكم حد وأما خبر كان وأخواتها كوده إيه وخبر الحروف المشبه حروف المشبهة بالليسان الله بده وخبر أفعال المقاربة سدح ده واسم إن وأخواتها أنا أفر ده واسم لا التي لنفي الجنس الشم ده فقد تق فتقدم الكلام عليها كهذا الكذي وصهر مري في المرفوعات وكغص على الله وأما التوابع أفرت التوابع ذوها عطف نعتي عطف توكيد بدل إيه فسيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى هدي ألا إلهي وإيمان دونا إنتانا منصوباتك هكو حرام مخفوضاتك مركي لقاله وأن هرودع يرو سمين ما قيب يرنا وإنه كتابنا وإنه كاخري إنت وحوغي سهلا إنت وحوغي عشر كلا حد الله والله ما أنا يرعد كعتنا دب إنه إستغب إذا أنا عشر كبري ويسكن نقوم دونا إن شاء الله تعالى مخفوضاتك وحجر باب المخفوضات من الأسماء والأسماء ما كترنا إعراب الأفعال مكان مخفوضات كما إنه وحاد ما أسماء مرفوعات كعامل الرفع قلي أسماء منصوبات كهذه عامل النصب قلي لولا وانصوم مرني أسماء مخفوضات كهذه عامل الخفض قلينا حتى أن مرينا سينا مدنا أسماء مجمات كذا عالم عامل الجزم قلي ها. طيب صدح لي أسماء عمك لما الآن إعراب الفعل فعل مرفوع فعل منصوب فعل مجزوم إلى وحي مركا كذب بأبواب التوابع إلى أبواب كلاو حغي ون تكملات يا ما يسترى بوجد بدونا مركا بحوله المحفوظات المحفوظات ثلاثة وسدح محفوظ بالحرف من حرف جر وقال الله وصدي وحروف تجرنا علامات الاسم علامات الاسم قيب كامله aad ku soo martay wax la tirinayo waa maxfuudun bilidaafati mid idaafa lagu hoos dhigay oo badan kitaab ku soo martay idaafadii waxay tahayna halkana lagu qaadaa dhigi doonaa wa taabicun lilmakhfuudi kii hoos dhignaayay idaafa ama xaraf lagu jiray mid taabicun noqdayoo isaga dabagalay si marfuucaadku tawaabicu lahaayeen ee mansuubaadku tawaabicu lahaayeen bay makhfuudaadku tawaabicu leeyihiin haddaba wuxuu geli doonaa almakhfuudu bilxarfi مفهوم معنى مفهوم قد هدي الكاسي المخفوض بالحرف وحروف الخفض حروف وحان إلى أصل كعمل كوحا استغل أفعاش أولنا وحا كحيغ أسماء عربنا حرف وحي كانت في باب النحو حكي مادا وحرف جاء لمعنى أو حرف معنى حرف معنى لباقي ماده xuruuftan markay kalaamka galaan macnay wada faa'iideynayaan haddaba kan xuruufta lagu khafdiyey makhfuud bil idaafa markaan bilowgiisa gaarnaan saddexda qaybood ay tahay tilmaami doonaa insha allahu tacaala kan xuruufta lagu khafdinaya asalku waxaa weeye xarafkan wax khafdinaya wax hoos dhigaya waa inuu xaraf madkuur oo daahiruu joogaya waxay dhaheen waxaa laga soo reebaa ruba xaraf la yidhaahdo oo iyadoo xadfan bay wax hoos dhigtaa guudahaan wuxuu kugu qaybin doona macno ahaanna waxay u qaybsantaa laba qayb weydiisa tufiidu faa'iidaysa tufiidu lishtiraaka ismiga ka horeeya iyo ismiga ka dambeeya isku xiraysaay waxaa la ismiga ay hoos dhigtay matabaul cadfan idilaaday qaybtani qayb firii ah oo wax walba ismi kasta gasha ismigu ma ismi daahira daahir yuu ka yahay shaqadeeda maaha ismigani ma mudmarba damiir cidee buu ka yahay shaqadeeda maaha qaybi ismi kasta way gashaa ismigu ama daahir ama mudmar ha noqdo qaybina ismiga daahirka keliyay gashaa qaybta ismiga daahirka gashaa kala bixbixi doonta qayb waxaa lagu leeyahay ismiga daahirka ah nakiraadka keliyay gashaa qaybna waxay gashaa darfu zamaan iyo darfu makaan waxaa leeyahay darfu zamaankay gashaa waa zamaankay khaas ku tahay waa xaraf jar sax ismi daahiray gashaa sax laakiin ismiga daahirkay gelaysa waa inuu zamaan noqdo ismu zamaan noqdo qaybna waa inuu nakira noqdaa qaybna waxaa lagu leeyahay may daahirkoo dhan bay gashaa qaybna waxaa lagu leeyahay maya lafdul jalaalaha iyo kacbada iyo lafdu rabbi saddexdaa keliyay gashaa in lafdul jalaalaha ay gasho allah allaha iyo lafdu rabbi inay gasho iyo inay gasho marka saddex kelimadood laba kelimadood bay gashaan marka lagu qaybinayo waa mawqica isticmaalka laakiin ama damiir iyo daahirba way gashaa ha lagu dhaho ama daahirka oo dhan bay gashaa ha lagu dhaho ama qaybo daahirka keliya ay khaas ku tahay ha lagu dhahee meesheedii marka ay gasho waa xaraf jar camalkeeda ku xuseeye ku taabanayana waa ismiga ka dambeeya majruur inuu noqdo calaamatu jarihi ama daahir ha noqoto ama muqadara ha noqoto jarkiisu midii daahirada ahayd ama xaraf ha noqoto ama xaraka ha noqoto ila xuruuftuba qaybta daahirkay ku jirtaa intaa way noqon kartaa falmakhfuudu bilxarfi xarafkan lagu hoos dhigay horta xuruuftii oo dhan oo jumle ah waatana ururso huwa maa yukhfadu ka lagu hoos dhigay weeye bimin wa ilaa wa can wa calaa wa fii walbaau bada keligeeda walbaai maa yukfadu bimin wixii lagu hoos dhigay wa ilaa lagu hoos dhigay laba macno loo mari karnaa bimin waa majaar iyo majruur man min fii maxali jarin wey kamta min la yidhaahdo wey xaraf ha ahaato asalkeedi laakiin hadda asmaahaan baa loo tirinayaa kuwan saa darteed baa ba'dii iyo laamtii walbaau wallaamu walkaaf a loo gelinaya waxaad samayn kartaa laba macno inaad tidhahdo bimin wa ilaa wa can wa calaa wa fii walbaau wallaamu sababtoo a yukhfadu waa biminta fii maxalli rafcin jaaru majruurka naayu faacil wey waxaana soo marnay icraabta lafdina waa la raacaa maxalna waa la raacaa waxaa kaloo bannaan badu xarfu jarin min waa majruur bilbaa inaad kaa ku caafafto mabni cala sukun fii maxalli jarin inaad tidhahdo walbaa'i wallaani walkaafi aad tirahdo labadaba la wajho saxiixa wey waxataa waa xaraf jar noqota xataa waa xaraf dhib badan walwaawi baa noqota afar baab bay gashaa xataadaas wataay bay gashaa saddex baabbaa laakiin naxwada camal ku leh midi camal kuma laha wa rubba baa ka mida wa mud iyo wa mundu baa ka mida asmaau zamaan waad ku soo martay sooma faasabcatu luulaa toddobada hore oo ah min ilaa can calaa fii albaayi allaami todobadaas kaafka ka reeb tajuru aahira wlmudmara ismi aahirana way hoos dhigtaa damiirna way hoos dhigtaa naxw minka wa min nuuxin min xarfi jarin wlkaafu damiiru mutasil mabniyin cala alfathi fi maxali jarin bimin wa min nuuxin alaa xarfu caطfin min xarfi jarin nuuxin majruurun bimin wcalaamat jari kasratan aahiratan fi aakhirih minka wa min nuuxin so labadii inhaysa damiir iyo aahirba wa ila اllaahi marjicukum إلى حرف جر الله مجرور بلا إليه مرجعكم جميعا إلى حرف جر والهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر بلا لتركبن طبقا عن حرف جر طبق مجرور بعن رضي الله عنهم عن حرف جر هم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر عنه ضمير متصل مبني على الضم في محل جر وعليها وعلى الفلك تحملون على حرف جر الفلك مجرور بعلى على حرف جر والهاء وها ضمير متصل مع السكون في محل جر وفي الأرض آيات في حرف الجر الأرض مجرور بفي وفيها ما تشتهيه الأنفس في حرف جر والهاء وها ضمير متصل مبني على السكون في محل جر آمنوا بالله أم آمنوا بالله الباء حرف جر لفظ الجواز مجرور بالباء آمنوا به أما آمنوا به به الباء حرف جر والهاء مجرور بالباء لله اللام حرف جر لفظ الجلال الله إذا عرفتي وحاته لفظة الوصل تنا تورتيه مجرور باللام له ما في السماوات اللام حرف جر والهاء ضمير متصل على الضم في محل جر تضرب والغوخ كان آيات قرآن صومان مال كان هذا wasabcatu alakhiiratu toddobada dambana afar iyo toban bay ahaayeene takhtasu waxay gaar ku tahay biaahiri ismi daahira walaa tadkhulu ma gasho cala almudmari damiir ma gasho waxaa damiirka la yidhaahdo ma gasho marka laga reebo ruba ruba waa wax wajiyo badan wey ma iyadu xasan bay camal fari mar damiirkii macaariftii bay dabaa'irtii bay geli way inoo iman doonaa rubahu fityatan baa inoo iman doonta faminhaa kadib waxaa ka mida iyadii ما لا يختص وحان قار كواهين بظاهر اسم ظاهر بعينه قار عنتيس وهو الكاف وحتى والواو سبح راسي اسم ظاهر أو الأركان با ويقري كلام نحو وردة كالدهان الكاف حرف جر الدهان مجرور بالكاف وعلامة جره كثرة ظاهرة في آخر سماه وزيد كالأسد وقد تدخل كافت إني قشاء لا يابا على المضم على الضمير ضمير إني قشو في ضرورة الشعر سؤال المدين واحد كسو ممنوع وهي اللي يلاده طيب فسحين يبقى دي عربي نيكا قواياقي وحيين حر معها halkan baa tinku muunan keenin bayt kaay keenayaan shuraax u ah marka markii meesha lagu keena la gaarana tegi doonaa kaafkii waa miaalkiisi zaydun kalasadi iyo wardatan kadihaani baad aragtay xarafkii labaad xataa buu ahaa soo maaha xataa malaci اlfajri xataa xarfu jarin malaci majruuru bxataa wacalaamatu jarihi kasrat daahiraة fi akhirihi malaci mudaaf alfajri mudaafin ilayh wa qowlihim waxay yidhaahdeen carabi akaltu waxaan cunay asamakata mallaydii baan cunay xataa ra'siha biljari tan iyo madaxeedii baan cunay malaygii wax kale iska daaye madaxiiyo indhihiina kama tegin wey biljari waxa uu kuu leeyahay xataa ra'suhaa bay ogolaadeen marka xataa waxaa la yidhaahdaa mar xarfu nasbin bay kuugu iman iyadoo ah oo ficilka mudaaricintay gasho baan muqadara aan la sheegi waa xarfu nasbin marna waa xarfu jarin baabulcafina iyadoo xarfu cafin ay kuugu iman oo xataa ra'sahaa baa bannaano حتى حرف عطف رأس مط- معطوف على السمكة سمكة والمعطوف على المنصوب منصوبة بنانان ضد طبعا حرف ابتداء وهي وحكا دبيا مبتدا نقبالي لما كان عمل فله صادفت وأحكام تاسو مب إشارة يي ترى بيد ما هي تكون حتى حرف جر يا فتى وحرف نصب للمضارع أتى وحرف عطف ثم حرف الابتداء وحنا بيك قيس دبي غلط يا أربعة آه وغصنا كتار لمية آه مركز كل تكون حتى حرف جر يا فتى وأتاها السماء فحرف نصب للمضارع أتى المضارع تلك شاء مقدر يكون نصب ساسوما وحرف عطف بين نقطة ثم حرف الابتداء حرف الابتداء ما كان نقطة عمل قارة ملهي وعقد ما يبقى جملة ابتدائية نقنية ونحو والله والرحمن آيات بي إيغا دي أنيغا آيات ميه سيدا سوء أقري لكن أنا والله يا الرحمن اسكو آياته أنا ما قرر يلي في سرتك إن حفاظة واجهة القرآن كي يقيني القرآن كلا صوت يديه لعل من لا يبقى قراءة قال كسيت والله والرحمن saddexdaasi haddaba alwaawu waxataa walkaafu asmaada daahirka o dhan way galaan wa minhaa waxaa ka mid ah maa yakhtasu wax gaar ku ah billaahi warabbi labadaa lafdi bay gaar ku tahay mudaafan rabbigoo loo idaafeeyey lilkacbati loo idaafeeyey wliyaai lmutakalimi oo rabbi lkacbati ama rabbii la yidhi labadaasay gashaa wa huwa taa weeye tana waa xuruufu lqasamka inay ka mid tahay naxw tallaahi latus'alunna tallaahi attaau taau lqasami min xuruufi اljari lafd اljalaala majruurun bitaay wa tarabbi اlkacbati waa la hayaa wa tarabbii tarabbina taa xarfu jari qasamkii weeye rabbi majruurun bitaay rabbi mudaaf alkacbati mudaaf ilayh tarabbiina da tarabbi mar kale oo kaleeto dadka ishkaal baa ka gala tarabbii bacdi way hoos dhigantahay soo maa laba caamil oo keenaya in la hoos dhigaa isugu yimid mid waa yaawil mutakalimka midna waa taalan gashaye xarfu jirka ah hoos dhiga yaa iska leh yaadaa iska leh bacdi calaamatu jari kasratu muqadarat calaa maa qabla alyaay manaca min duhuuriha ishtigaali lmaxalli bixarakati lmunaasaba dhihi hoosdhigantahay hoosdhigan hoosdhigeedii ma aha hoosdhig kala wey marayna marar badan baa idin soo sheegay kullamaa caamilku isbedelo xarakada taalla tii hore mee mid kale wey wa minha wanadara waxaa naadira taraxmaani baan ku dhaartay wa taxayaatika noloshaadaan ku dhaartay taxayaati majruur weeye walkaafu waxaa weeye mudaafu ilayhi wa minha waa waxaa ka mid a maa yakhtasu wax gaar ku ah bizamaani wahuwa mundu wamud naxu maa ra'aytuhu ma arag mundu yowmi اljumucati waa xarfu jarin mudna waa xarfu jarin yowmina waa majruurun bimundu yowmaynina waa majruurun bimundu bimud yowmayn majruurun bimud wa calaamatu jarihi kasratun ظaahiratun fi akhirihi soo ma mud yowmayni mud xarfu jarin yowmayni majruurun bimud wa calaamatu jarihi kasratun ظaahiratun fi akhirihi soo ma way hoos dhigan tahay soo maarti saas maahayn kitaabka waad dib u akrinaysa miya imtixaanaadkan ardada qaarkood arki jira ardada hindiga ka timaada kitaabka dhan buu soo xifdini baalbaal buu xafidsan yahay marka kitaabka su-aashu markay ku timaado su-aashii uma sahlano durbe inuu garto uu fadhiisan kitaabkiibuu akhriyey hortaaduu fadhiyaa marka su-aashii way hortaalla kitaabkiibuu akhriyey markuu beejka warqadda dhamme warqadda in la rogo soo maaha wada xisaabihi markuu soo gaaro saadhihi markaasu qoraan bilaahi markaasa xifdiya daakiroolaysiiye laakiin dadaal bay hayaan waxaa laga yaabaa hal saac subaxi salaad subax intuu fadhiisto inuu salaad buu fadhiga kaco oo dhayli ah maalin kasta ah oo maanta dhan saa u akhriya saa yidhaahda sidii tawraad ay u akhriyay yuhuudi maarta sooyad arag telefishan sokada arag iyadoo aman saaleh inagana qur-aanka aan u akrinaa si yuhuudi haye ma heshay kugu jiiftaan see waxu jireen ayib adiga mud yowmayni calaamatu jari kasra daahira soo maha haa yaada waa muana soo maha calaamatu jarihi alyaw niyaabatan can ilkasrati lianna ism muana isagu muanaha wey iska jir wa minhaa waxaa ka mida tan ugu dambaysa waaye maa yakhtasu wax gaar ku ah rubadan unbaynu dhammayn bas inta ka dambaysana insha allah tacala waa dhowr beydo shicira waynu isaga dari axkaamta ka dambaysa baynu ku joojin doonaa wa minhaa maa yakhtasu binnakiraati waxaan ismi nakiraa mooye wax kale aan gelin afar iyo toban bay ahaayeen toddoba daahir iyo mudwarba way galaan baa la yidhi maxaa soo haray toddobadii saddex ka mida asmaada daahirka oo dhan bay galaan baa la yidhi toddobadan dambe daahirkay khaas ku yihiin saddex ka mida asmaada daahirka oo dhan bay galaan baa la yidhi mise soo hartay afartii laba zamaan bay khaas ku yihiin midna lafduljalaala allah iyo rabbi buu khaas ku yahay maxaa soo haray midna nakiraduu khaas ku yahay imisaa dhiman misku dhamaatay wa minhaa maa yakhtasu binnakiraati haaliban sida badan wahuwa ruba wey naxw ruba rajulin nin badanaa fi daari jooga badanaa baa laga laqbayaa bay yidhahdeen qabarna waxaa laga laqbayaa bay yidhaahdeen ruba rajulin nin la arkee fi daari gurigu jiro ruba xarfu jarin rajulin majruurun biruba wa calaamatu jarin fi daari jaarun majruurun wey waqad tadkhulu inay gashaan la arkaa calaa damiirin damiir ghaa'ibin oo maqan damiir xaadir maaha mutakalim iyo mukhaatab midna maaha waxay gelaysa waa damiir ayb mulaazimin laazimaya lilifraadi muana iyo jamcana aan midna noqonin watadkiiri muanafna aan noqonin daba damiirku markii macnihii damiirta laga hadlo maairta laga hadlo waa ayb cadadkuu kutusaya waa ifraad jinsiguu kutusayana mudakr inta waa fahmaysaanoo marar badan baynu soo mareen damaairta wuxuu kaloo laazimaa watafsiiri in lagu fasiro bitamyiizin ismi tamyiiz ku nasibsanoo lagu kordhigay oo bacdahu ka dambeeya oo mutaabiqin waafaqsan lilmacnaa macnaha ay tilmaamayso ee damiirkaasi tilmaamaya waafaqsan walidaaliku damiirkaa ay wada tahay ismigaa dambee lafdan wa rutbatan tamyiizka ee ka dambeeya buu noqonayaa haddaba lixdii la soo reebayey bay ku jirtay naxwi qowlihi wuxuu yidhi halkan rubahu fityatan maxaa idiin qoran qaarkaan aan ku jirin wax khalada u qoran ruba fityatin baa u qoran fityatinna mehe fityatan weeye rubana mehe rubahu weye damiray gashaal rabaa ربه فتية رب حرف جر والهاء ضمير متصل وهي على الضم في محل جر برب فتية تمييز ربوي منصوب علامة نصف فتح ظاهر في آخره ربه inuu yahay baa la arkaa ama badan fityatan uu dhalinyaro yahay damiirku xagee u noqday fityatantu u noqday lafteeda oo fasiraysa mana taasoo nidhi cugdu mudmarin ilaa maa bacdahu lafdan warutbatan faxasil cabdahu famudmaru الشhaأni waruba wabadel nicma wabi'sa watanaasuc اlcamal lixdaa gadaal inuu noqdaa waa la ogol yahay waruba waata marka taasi rubo gaar bay u tahay oo asmaadii daahirka tadbadii gelaysay iyadu damiir aaibu mufrado mudakara oo tamyiiz fasiraya waafaqsan ka dambeeya way gashaa waxay kaloo la dheer tahay waqad tuxdafu ruba in la xadfaa la arkaa wayabqaa camaluhaa bacda camaluhaa camalkeediina uu sii jiro bacda alwaawi iyadoo wow caaifo ah gadaasheedaa la xadfaa iyadoo waxa la xadfayo waa bacda alwaawi waawdana waaw rubbaa la dhihi caaifaba ha ahaatee ka qowlihi imriilqays baa wuxuu yidhi walaylin ka mawji اlbaxri arkaa suduulahu calaya bianwaaci اlhumuumi liyabtali walaylin warubba laylin habeen badana ka mawji اlbaxri sida hirka badee soo kacay oo kaleeta ah arkaa suduulahu darfihiisii iyo marihiisii mugdiga saa u sii daaya calaya aniga oo maxay wataan bianwaaci اlhumuumi humuum iyo murugo noocyo tiro badan ay leedahay liyabtalii inuu imtixaamo faqultu lahu faqultu alaa ayuha laylu awiilu alanjani bisubxin wama lisbaaxu minka biamali markaas habeenka la loo xidhiyo habeeyo habeeyow dheer na dhaafoo naga feydinoo maalinha soo baxda markaas maalinta waxba kuma dhaanto wama lisbaaxu minka biamali maalinta lafteeda waxay ku dhaanto lama arko wuxuu leeyahi maxaa habeen ii soo galay maalintii moogtahay waad werwareegiyo waxunbaad isku mashquulinoo dadun baad la daahiye laakiin markii baadiye la joogo gabalkuna kuu dhaco hebel baro gurigiisu hoydo wixii fikir iyo walbahaar iyo murugo badan iyo waran badan kugu taagnaa aad meel soo fadhiisatay hurdada habeenkii ladi weydo oo meel ay ku jiidato habeenkaa kugu daba dheera markaad seexan wey habeenka wax ka dheer maartan wixii aad galgalato xagga ka fikir xagga ka fikir mise iga timid wey hareeraha isaguna nin dhib badan oo rabshoodow dagaal badan oo ciyaal suuq u ahaa oo habeenkii gabdhaha meelaha ku qasoon u dhaca oo kuwa banaanka ku dabaalanaya dabagala digagii soo ka adeegto gabdha intay meel fadhiisteen dabaalanaya intuu baryaha ka urursado ku fadhiisan jiray soo baxa midnidu soo baxa socosoonoo kale maaha waxba muga sheekelin kasta waxaa qarkood walaylin waruba laylin alwaa waa waruba laylin majruurun biruba maxduufa baad leedahay وعلامة جره كثرة ظاهرة في آخره وعاك لو شيء وبلدة ليس بها أنيس ila alcayaafi yocaafiru waila alciisu ugaadhin baa joogtay uri meelaan uruba baldatin badana waxaa ka mid a abyaadiisa gabayga imrulqays oo kaleeta markuu leeyahay wawaadin ka jawfi alciiri qafrin qaطactuhu bihi dibu yacwi kalkhaliici اlmucayani wawaadin waruba waadin tog badan baa wuri ka jawfi alciiri dameer farow carooshii aad moodo qafrin cidlo ah carool dameer farow waxay daaqdaa meel cidlo ah qaطactuhu aan gooye bihidibu yacwi ruwaabaa ka ciyahyay buui abaaday gaajmahal gaaja kalkhaliici lmucayani si nin carubadaanoo tolki dayriyeen oo tolkii ka dhexbaxay oo meel cidlaa loo dayriyey loo weelduwey sidiibuu meel cidlaa ka dhawaaqayaa buu meel cidlaa maxaa dajiye markaasaan la hadlay buui gabagu aan la hadlay buui yeyeydii meesha ka ciyaysay bihidibu yacwi kalkhaliici lmucayani markaasa waxaan ku idhi buu yidhi aniga adiguba isku mid baa nahay maalinkaa waxeella waxma dhiganno ninkii adigii anoo kale sidooda u dhaqmana in badan gaajo way duwan dadku markay wax helaan bay wax kala reertaana wax hambaystaan wax dhigtaan baa yidhi markaaba markuu leeyahay waman yaxtarif xartii wa xartaka yahzali faqultu kilaana idaa maa naala shay-an afaatahu midkeenu labadeennuba wuxuu maalinkuu wax helo markaasuu dab ka saaraayo dib waxma dhigto waxma kaydsado waman yaxtarif xartii waxartaka yahzali aniga adigaada ninka shaqadayda shaqaa oo kale shaqa ka dhigta oo wixii hela aan kala kaytano oon kala dhiganin yaazar in badan buu caatooy gaajada cidlaan ku diban buu yeebaa inuu yidhi faqultu lahu lamaa cawaa ina sha'nana ani waxaan ku dhawaaqa waxaan ku yidhi aniga xaalkayga waxaa weeye qaliilu lghinaa in kunta lamaa tamawali inaan wax hodan noqono oon taajiriin noqono way yartahay waayo maalba meel ma dhiganna ayuu waxba meel ma dhiganno xoolo meel ma dhigan laheeno marka waa waadin wa rubba waadin wey aad bay ugu badan tahay wowgaa ruba inuu isticmaala ibnu lqays awaadiisa wabiidati khidrin laa yaraamu khibaahuha tamatactu min lahwin biha hayra mucjalin markuu leeyahay waruba biidati khidrin waruba badana biidati khidrin gabar cadoo meel qolola lagu qariyey intaadoo soo dhacay wuli in la seexday weliba afsaamusanole marka ninkaasa bacda alwaawi marka ruba intii laxato waxaa lagu hoos dhigaa wa bacda alfaa'i kaiiran wawdiya fa'da gadaashooda faa bacda alfaa'ina waa la xadfaa alfaaw faawrun baa la yidhahdaa ka qowlihi ibn alqays laftiisa wuxuu yidhi familika xubla qad طaraqtu wamurdicii faalaytuhaa can dii tamaa'ima maxwali wuxuu leeyahy gabadaan raadinaya mudda laga ilaalin jiray iyadana waa i jeclayd anna waan raadinayey markaasuu marka ka hor leeyahay tajaawaztu ilayha axraasan wamacsharan xiraasan calaya low yushiruuna maqtali tajaawaztu ilayha waxaan u soo dhaafay bur ug soo gudbay axraasan wamacsharan waardiyayaal iyo xigtiya qaraabaan soo dhaafay xiraasan calaya igu dadaalaya loo yushiruuna hadday qarsan kari lahaayeen ay ku liibaan lahayn maqtal inay dilaan aad baa waarda looga hayay markaan soo galay waqti balaayo kugu dhacay war muwaalanta xageed soo martay balaayo kugu balaayo ku dhacday war waalanta martaada maxay haligii bay tiri buuri markaasaan waxay waxa iska daayo wa midliki badana aad rubba midliki adoo kala badana xubla oo uur leh iyo wa murdicin mid ilmo nuujinaysa qad araqtu intaan habeennimo usoo guureen u soo dhacay faalhaytuha aan halmaansiiyey can dii tamaa'ima can iflin waladin aan halmaansiiyey ilmahaasoo ba'duu leegyahay dii tamaa'ima mid xirsiyiya qardhaasa qabaa muxwalin xwalin oo sanadna jira mid sanadjira xirsiyiya qardhaasa lagu xirxiray si loo xirsixilayey iyo xijaabka loogu qorayey imise halmaantay bay markaa hawli bilaabatay alfaaru faawu rubba مثل مجرور برب المحذوفة وعلامة جره كثرة ظاهرة في آخره مثل مضاف والكاف مضاف إليه ضمير متصل على الكسر في محل جر هذا قصص عراق انت كعبارة كتاب كسي بوسو وبعد بل حرف كبل إلى قلاشين ولا حدفاه قليلا إن يربى بعد بل قلاشين لحدفاه بيت كنساو اسكمالي كقوله قول الشاعر ويحيري بل مهمه قطعت بعد مهمه ay rubba mahmahin badana meel cidlo aho qaطactu aan gooyey bacda mahmahin meel cidlaa kadib imisaan socod iyo saa safar intaan dhul cidlo oo manuu habaar waalida maray kii markuu iga dhammaadayna habaar waalid kala aan maray habaar waalid mataqaanaan dadka qaarkood ba habaar waalid la yidhahda waxaa la yidhahda meesha waxaan ku safray nin waalidkii habaaray dhulkaanu aan aqaano habaar waalid la yidhahda waxaa weeye maalin kuma safri kartid oo geedaad qorax ka harsata ma laha meel biyaad ka cabtana ma leh habeenna kuma safri kartid waa wax bohor iyo masas badan habeenkii haddaad ku safarto goyintaad lugta la gasho masirku qaylinaad ka yaabi maalin haddaad ku safartana qorax naara oo geedaad ka gashay meel biyo ka cabta aan lahayn wey markaas waxay u bixiyaan habaar waalid halkaa wuxuu safar ku qabsanon qof waalidkii habaaray meesha dhibanadeeda marka ninka wuxuu leeyay inasaan habaar waalid maray oon haddaan habaar waalid maray oon intaa maray wa biduunihinna iyadoon waaw iyo faa iyo bal jirinna waa la xadfaa ka qowlihi shaacir baa wuxuu yidhi rasmi daarin waqaftu fii talaalihi kidtu aqdi alxayaata min jalalih waa haddii la hoos dhiga rasmi daarin waxaa weeye rasmi daarin rubba rasmi daarin badanaa guri aasaaskii waqaftu intaan ku istaagay fii talaalihi xaydaankiisii hore meel laga guuray oo laga abaaday oo dad waayo deganaa jirin meel waayo waayo la deganaa ereyadaas kale waxay isticmaalaan wuxuu ku leeyahay gurigan aan soo maray iyadoo waa aan waayahan ahayn intii laga guuray xayndaabkii oo burburay iyo aqalkii meeshuu ka dhisnaa oo wiil raadkii sii muuqdo halkaasaa waxaan ku ogaan jiray buu leeyahay gabadhan jeclaa baa markaad meeshay deganaan jireen soo maray baa gurigeedii soo kor istaagay markaasaa saasaan u dhugtay buuri marka wuxuu rasmi daarin badanaa waa qoftaan istaagay fii talaalihi aasaaskiisii xayndaabkiisii lahaa aan istaagay kidtu waxaan ku sigtay buuri aqbil xayaata noloshaba inaan soo gebagabeeyo dhinto naftu iga baxdo min jalaalihi weynaynta meesha weynaynteedii si igu weyneyd iyo meesha waxay ahayd ama meesha baaba ay baaba'day iyo qiimaha ila lahayd waayo waayihii xasuustii baan ka yaabay wuri naftuba inaga baxda idaga horgaba geeriga raanu balaynaya marka meelaha ma gaarsiin karta inaga wada xasuusanayno halkaas ay isaga dayna intaa wixii ka badan waxaan ka yaabay inaad carartaan oo didaan marka xuruufuljaridu waxa inkastoo waxa ka laabani dhowrka saar masale daraa dad halkaa isaga joogto waa masalada maa marka lagu ziyaadiyo gadaashood iyo wixii lamida weeye subxaanaka allahuma sal allah ala nabi sal iyo toddobayna u qaybsan yihiin toddoba asmaada daahirka iyo damaa'irtaba inay galaan oo ah min ilaa can calaa fi albaaw allaam toddobana ay khaas ku yihiin ismiga daahirka ah oo ay kala yihiin alwaaw iyo xataa iyo alkaafu taada mud iyo mundu iyo ruba iyagiibaa waxaan u qaybinay laba qaybood qayb daahir kasta gasha oo saddexa alkaafu iyo alwaaw iyo xataa ismi kastoo daahira geli karta oon asmaada daahirka qayb keliya gaar ku ahayn ismi kastoo daahir keli kara ama daraf ha noqdo ama yaanu noqonin ama nakira ha noqdo ama macrifo ha noqdo iyo qayb asmaada daahirkaa qayb ka mida khaas u ah laba waxaan idhi ismu zamaankay khaas u yihiin oo waxay kala ahaayeen mud iyo mundu bay ahaayeen saddexdii labaa markii lagu dara waa shan soo maaha imisaa dhiman labaa dhiman rubana nakiraadkay khaas ku tahay taaduna lafduljaalaalaha iyo rabbi oo kacbada loo idaafeeyey bay khaas ku tahay ama yaa mutakalim loo idaafeeyey intaa waa inta koowaadaan soo marnay ruba haddaba waxaan idhi nakiraadkay haalib u tahay mararka qaarkood bay ka baxdaayo ay damiirka gashaa damiirkana saddex afar arrimood baa laysdaba dhigay horta waa inuu haayib yahay waa inuu mufrad yahay waa inuu mudakar yahay waa inuu ismi tamyiizo isaga fasiraya damiirkaasi u noqonaya oo ka dambeeya oo mansuuba waa in la helaa oo mutaabiqa laba ruba waa la xadfaa iyadoo xadfan bayna camal fashaa waxaa badan bacda alwaawi walfaa'i way badan tahay bacda balla way yar tahay waxaa ka sii yar iyadoon intaa midna jirin balna aynan oolin faana aynan oolin wawna aynan oolin wawdii faadu way badnayd balna way yarayd biduunihaana way ka sii yar tahay intaasoo xag maray soo maha waxaad intaa ambaabulxuruufiga makfudaad ku jirtayba waxun intaa keliya abuu ahaa intaa damiir walmudaaru isku mid weeye kaa isticmaashada ismaani limusaman waaxid hal magac weeye ama damiir haddaad tiraa mudman haddaad tiraa isku mid weeye wey waxay kala yihiin maaha ama damiir ama mudman la yidhaahdo magaciyaal bay soomaalidu dhahaan ama damiir ama mudman tiraadaba kaa tiraahda waa kii kale waa dooda qaad iyo jiid waa isla meeshii wey wakti xun maa waktigu soo dhacay mar bay noqon doonaan su'aalahoodu hadda wakhtiga xoogaaga inooga laaban baynu makhfuudaadka dhammaynaynaa makhfuudaadka hadda waxaa inoo laabani waa labo marka bismi llah alxamdulilah wasalaatu wasalaam calaa rasuulillah ama bacd waxaynu soo marnay makhfuudaadku inay saddex yihiin makhfuudun bilxarfi makhfuudun bilidaafati mkفuud bالtaبci taبcu waa caطف iyo nacti iyo tawkiid iyo bedel oo gadaal buu ka iman doonaa labada hore makفuud bاlxarfi iyo makفuud bاliضaafaةi way waxa soo haray baab اmakفuudaat lagaga hadlayo waxaan soo marnay makفuud bاlxarfiga xuruuftu inay afar iyo toban yihiin toddobada u horeysay oo ah min waإilaa وacan وacalىa وفii واlbaau والlaamu inay ismiga daahirka iyo damiirka labadaba galaan ay hoos dhigaan waxaan soo marray toddobada soo hartay inay asmka ismiga daahirka khaas ku yihiin oo aanay damiir gelin kaaftaa waxaa la yidhi marmar bay daruuratu shicirka gashaa rubana waxaa la yidhi marmar bay damiir mufrada oo mudakar ah oo mufasar bitamyiizin bacdahu ah bay gashaa isku soo celiyo toddobadan ismiga daahirkaa gasho waxaynu soo maray saddex ka midihi asmaada daahirkaa macrifiya nakiraba way galaan noocay dooni waxa noqda ismiga daahirkee waa alwaawu waalkaafu waxataa labana waxaynu soo marnay waxay khaas ku yihi ismu zamaanka oo mud iyo mundu ah waxaan soo marnay midna lafdu jalaalaha iyo lafdu rabbi lafdiga rabbiga oo kacba aba yaabun mutakalim loo idaafinayay khaas ku tahay oo taawey midna nakiraadkay haaliban khaas ku tahay oo ruba wey rubadaasa waxaan soo marnay nakiraadka khaasa ku ahaato laakiin marmar bay damiir mufradah haa'ibah oo mufradah oo mudakarah oo tamyiiz mutaabiq lilmacnaa oo fasiraya oo mansuubihii ka dambeeyay gashaa rubahu fityatan baa laga soo qaatay waxaa kaloo soo maray rubadaasi intii la xadfo inay camal fasho bacda alwaawi walufaa inay badan tahay wa bacda balna ay yar tahay iyadoo saddex baal bal jirin oon saddexdaa midna jirinna ay kaba sii yar tahay laakiin la helay intaas waa waxa makfuudaad makfuud bilxarfi ka soo maray waxaa soo haray almakfuudu bilxarfi hal mas'ala baa inugu soo haray xuruufulkhafdiga qaybo ka mida maa gadaa lagaga daraa camaa qaliilin layusbixunna naadimiin mimaa khaii'aatihim mintii oo maal lagu daray cantii oo maal lagu daray bacdii oo maal lagu daray bimaa kasabat aydiihim marka wuxuu leeyahay xuruufta bacd maala marka lagu daro saamayn intee leeg bay camalkeedii ku yeelataa wa tusaadu maa xarafka maa la yidhaahda magaciisa maa la yidhaahdaa la ziyaadiyaa kaiiran in badan bacda cammin wa can walbaay falaa takufuhunna ka reebi mayso can camali iljari camalkii hoos dhiga ahaa ay wax hoos dhigi jireen waxba saamayn ku yeelan mayso waxba u dhimi mayso naxو mima khaii'aatihim min xarfu jari ma zaa'ida khaii'aati majruurun bimin wacalaamatu jarihi kasraة ظaahiraة fi aakhiri waa jamcu antisaalin khaii'aati mudaaf damiirka mutasil kaana wini cala sukuuni fi maxali jari mudaaf ilayh cama qaliilin can xarfu jari ma zaa'ida qaliilin majruurun bican wacalaamatu jari kasraة ظaahiraة fi aakhirihi fabima naqdihim fiimaa naqdihim baan igii qoray laakiin fabimaa naqdihim wey albaa xarfu jarin maa zaa'ida naqdi majruurun bilbaayi wa calaamatu jarihi kasratun daahiratan fi aakhiri sidaa wey marka intaasiba waa iyadoo lagu siyaadiyey maa ayna waxba u dhimin kow watusaadu maadii waa la siyaadiyaa bacda alkaafi warubba wاlhaalibu sida badanna an takufahumaa waa inay ka reebto ay ka hor istaagto can ilcamali inay camal falaan ay waxhoos dhigaan fayadkhulaani way galaan xiina idin xilligaas iyo markaas iyo wakhtigaas waxay galaan cala اljumali jumlooyin bay galaan oo asmaadii mufradka ay hoos dhigayeen qasamee jumla ismiya jumla ficliya ay galayaan ka qowlihi akhun maajidun lam yukhzinii yowma mashhadin kamaa sayfu camrin lam takunhu madaaribu wuxuu calaacalayay walaalkii oo garab u ahaan jira oo geeriyooday bay kadib markuu dhintay kadib bay xaaladii qabsatay markaasuu garabkiisii iyo hiiladiisii buu ka waayey sheekadiiu soo wariyey wuxuu yidhi akhun waraan weeye maajidun oo sharaf badan lam yukhzinii aan garabkayga ka bixin oon ihoojin yowma mashadin maalin goobla isugu yimid oo rag isku arkay kamaa sida sayfu camrin camar seeftiisuba lam takunha inuu khayaanin madaaribuhu meeluu ku dhuftay sida seeftii camar ee saafka badnaydba meeluu ku dhuftay ee looga soo boodino ay dhinac kale uga dusaysay buu garab xoog badan ihaa maxabsheedku waxa way kamaa sayfu camrin marka alkaafu xarfu jarin buu leeyahay maa kaafatun can ilcamali sayfu saa darteed baa loo goday oo loo hoosdhigi waayo ilaa hadday camal falayso ilaa haddi ay camal falayso way ku camal falaysa sayfi camrin baa la dhihi lahaa waxa sayfi camrin loo dhiweeyey kaafku badana markay maa gasho mulqaad bay camalkeeda ka dhigtaa waxaa ka dambeeyana mubtadaa la icraabaya sayfu mudaaf camrin mudaaf ilayh jumlada lam takunhuna waxaad ka dhigaysaa khabarkii wa qowlihi rubana waata rubamaa awfaytu fii calamin tarfac can hawbii shamaalaatun tarfacan dadka qaar bay si qalad ugu qoran tahay waa ficil mudaarica oo muttasilun binuuni tawkiidin khafiifatina tarfacan مكرب حرف جر مع كافة عن العمل وعمل كذب غيس أوفيتها فعل فاعل في علم النوى جار ومجرور ترفعا فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة شما شمالات وفاعلك ثوبين ومفعول به يمضاف إليه شمالات بها دوشه اجعوا قيكة ما دوي وقد لا تكفهما ما دام غال- غالبا وكيري mararka qaarkood iyadoo maadi ay ku jirtana way camal falaan waqad laa takufumaa waxaa dhici karta inayna ka hor istaagin camalki ka qowlihi nin shaacira baa wuxuu yidhi rubamaa darbatin bisayfin saqiilin bayna busra wa طacnati najlaa'i ninka wuxuu ku faarayay geesi inuu yahay inuu nin dagaalyahana inuu yahay inuu goobaha mashhuurka iyo xataa suuqyadu ay ka marag iyo markhaati kaceen geesinimadiisiiyo siduu nin dilaaca u yahay ninka raggii ka hor yimaadaayey uu u cunayo taasna aad bay ugu faari jireen raggii horeo nimanka dagaalada geli jiray ilaa iyo hadda bilad dahab bilad geesinimaa la siiyo soomada maqal waa kiiba u kibu kibraa ninkii bilad geesinimada la siiyo walidaalika ninkuna wuu jecel yahay baa la geesinimo in lagu sheegay walidaalika xadiidkii wuxuu ahaa qofka ilaa jidsi ku dagaalamay waayo waxaa markii la weydiinaya nabiga waxaa la weydiiyey ninka rajulu yuqaatilu xamiyatan wayuqaatilu shajaacatan ninna ficillu dagaal u galaa ninna geesinimu baa dagaalka gelisa baasha geeriya la yidhaha dadna waxaa waye markay shanqar kale maqlaan bay didaan dadna meeshay ka jirtay bay geesinimo ku xaraysaa sooma walidaalika ninka la yidhaha cantara la dhihi jiraa geesinimo ayuu faari jiray waa ku leeyahay walaqad shafaa nafsi wa abra'a suqmahaa qaylu lfawaarisi wayka cantara aqdimi waxaa naftayda aad xanuun kasta iyo dhaawac kasta igu yili waxaan ku halmaamay buu yidhi xajadu markay kululaatay dhiina ugu dambayse gaarto oo ninkii nin kasta oo fardafuul ahay oo ragga horay ka jiroo geesi ahaa intuu gadaal u gurto cantarayna hormaray dhahaan muuse aniga waxaan ahayn aniga micinle badaa gadaal layga wada safto markaasa waxaa weeye wax kasta ii gaarayba taasaan ku bogsadaa weli laabtayda ku qabowdaa marna faraskiisuu ka hadlaya wuxuu yidhi low kaana yaclamu mal muxaawalatu tushtaka wala kaana loo calima alkalaamu mukallimi dagaalkaan geliya wax ku dhacaya buuri haddii uu hadli karo wuu la dacwoon lahaa buuri hadduu hadli yaqaanina wuu ila hadli lahaa hadduu dood iyo muran yaqaana wuu ila dacwoon lahaa wuu ka dacwoon lahaa waxaan ma yeeli kara udhihi kala asarta kama hortegi kara in horgeerayso marka ninkan wuxuu ku faanayaa rubamaa darbatin badanaa dhufasho bisayfin aan ku dhaftay saqiilin af badan seef af badana waxa joojinayn bayna busra magaalada busra la yidhahdo gobolka sham ku oli jirto suuqyo waaweyn lahaan jirtay busra dhaxdeeda iyo bartankeeda iyo waطacnatin duritaan najlaa'i oo waasacaho ninkaan ku dhuftay ee nabarweyi inaan laga soo kici karin ku dhacay busra bartankeeda imsaa suuqyada nabaraan ku dhuftay marag iyo markhaati laga noqday wey suuqyada suuqi gabayuu ahaan jirtay oo carabtu sanadkii mar ay isugu yimaadaan xoolaha la keeni jiray gabaygaa lagu tartami jiray suuqyadii rifay bilmajaaz iyo cukaab iyo marxalo ka mid ay busraa soo martay marka rubamaa ruba xarfu jarin maa zaa'ida ضربة مجرور بربة وقوله وننصر مولانا ونعلم أنه وصومالي وكالة تفير كما الناس مجروم عليه وجارم وننصر ونقر قارينا مولانا لك حكتنا إذا قرب خيالا ونعلم وحان نقنا مركا نقرب استاقين نقه لنا أنه سو كما الناس ذاتك إنه لم يدهي ذاتك وكالة يهي مجروم عليه من الدلمية وجارم ظالم الله ونقو كرم ضربنا لكن لما قرب ونقر استاقين استاقين وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشد ليوي أنا إلى البان هاي وحيه ما الله غير إنك أنت تلك يراها وأنو قرقارينا وأنو إهيرينا عدي تاواتنا مرحا نكون فرينا وحي ساستا وحلوبنا مرة يسوي له قردرية مرة لا قردرية لكن هذا يقول قرب بعضنا هذه الكور قرب بعضنا لذلك عرفت واحد من الشيئين وسوي حد عينك إلى هذاي وفري نتوقع عبد الوسوق أيديهم لا يسألون أخاهم حين يرجمهم في النائبات على ما قال برهانا وصيرنا على مرك وراك ورياء طلع هي لهذا وحين دعي سيو دعي إياك مسميي إلا بدل من مع عبير يمي لهذا قل خري بيع تقرأ وصير سواري زمان من طلعي طلعي باي باي هذا صورة وقال صوع واد لا سيو حكرا أما هو قلت راهي بديل لهذا فحاول إن عصاب نقل زمان نقل صومالي وملك لهذا غير المقابل كان بالغيابة فصل حكم حشيت وحوي كما الناس الكاف حرف جر ما زائدة الناس مجرور بالكاف وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره halka way maxalu shaahidka mualifku uu jeeyey raximah allahu tacaala laakiin kamanaa sidaas wuu jaru majruura haddana khabar mutaqadima wey wa ama almaqsuudu bilidaafati idaafada mualifku raximah allahu tacaala dhowr arrimood buu kaga hadli doonaa waxaa mamnuuca ka ah meel idaafa taallo ee aynan la sarki karin waxaa mamnuuca ka ah idaafaduna waxaan arki doonaa laba arrimood inay yihiin masalada koowaad masalo labaad ee uu ka hadli doono waa idaafada inta noocay tahay macnaha laga dhadhansanaya marka la eego marna waa inta noocay tahay waxa ay faa'iideynaysa baabuulidaafa anwaacda idaafadu baabka waxay faa'iideynaysa marka la eego mar saddex bay u qaybsami marna labay u qaybsami marka intaa weeye waxaa baabulidaafa uu kaga hadlay mualifku raxima allahu tacaala marka iyadoo koobkooban baynu mari idaafada labaynan is arkin idaafa iyo tanwiin ma kulmaan ama wax tanwiin ciwanka aha tanwiin ciwanka marka lagu leeyahay nuuru taniya iyo nuuru jamci mudakari saalim baa loo jeedaa